الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed oo maalintii dhaweednaa lo farmaajo loogu magac darayo la hordhigay oo oo reer garow ama reer puntland ay mataqaanaa ay wax kasta dhamaystireen waan salaamaya madaxweynaha dawladda puntland master gas oo isaguna ah mataqaanaa nin markii horeba aan jaal ahayno waktigii dawladdu ay tusinaysa jawhar nagala soo bilaabay isagana waxaan leeha mataqaanaa mudana madaxweyne aada iyo aadaan adna kuu saleemay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntland dhammaan kasoo qaybgalayaasha sharafta leh oo wasiirada heer federaal iyo heer gobol heer dawlad goboleed iyo marti sharafta kala duwan ee caalamka ka kala timid ee wadamada diriska oo walaalaheenna reer jabuuti iyo saaxiibadeenna dawladda etoobiya oo diriska nala ah iyo haweenka sharafta badan gabdhaha sharafta badan oo quruxda badan iyo dhallinyarada baxda saxaafadda isimada qaaliga ah oo islaamku oo mataqaanaa oo ugu horeeyo qiimaha uu leeyahay iyo dardaarankiisa aan qaada doono dhammaantiin iyo dawladda turkiga oo dhista halkaan iyo shirkadihii iyo wasaaradaha duulista oo heer dawlad goboleed iyo heer federaal dhammaantiin waxaan idinku salaamaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam runtii aniga waxay ii tahay farxad weyn maxaa yeelay puntland waxaan dhihi karaa aniga raasumaalkayga gaarka waay sideedana wax raasumaala dawladaha ka jirta haddaadan dawlad lahayn waxaad gacan ku hayso ma jirto mudana madaxweyne puntland markii la aas-aasayey soomaaliya dawlad dhexa kama jirin waxay ahayd xilli civil war oo jiriyey oo dadku nin walba meeshi ku aadaneed oo u ambara puntland markaas waxay ku dhisantay mahmaah la yidhaah in la kala tago in layska raaraxaa ka roon maxaa yeelay meesha ay ku taalaad gara kartaa waxaad gara kartaa inuu meesha dalku inuu kala go'o ay sigti loo noqday meel walba marka waa ka raaracsata meel faka karta waa lawa sidaas darteed marka soomaaliya maanta waxay joogtaa meel aad ka wadi karto oo oo oo oo midayntii iyo gacmo qabsigii iyo mataqaanaa dib u heshiisiintii iyo dawladnimadii iyo xoojinta institutionska aad ka wadi karto oo aad damaystiri kartay kuu joogta aniga shala waxaan kaaga horreeyay aargada markaan halkaan soo gala marka aniga wafdi waa iska dhaafee reer puntlandaa naqdo waa iga argada igu yimi taasnimadana madaxweyne waxay ku tusinaysaa inaa yoomul carafaad oo kale ay shala ahayd markaan usoo laabta marka eeraboorka annaga soomaalida magaca eeraboorka waxay u taqaanaa duulaydegki ha maxaa yeelay annaga hir shabeellaan ka imide waxaa looga yaqaanaa duulaydegki markaa soomaaliga eeraboorka maadaama uu yahay international maadaama uu yahay eeraboorkan generaalkeenii qaaliga ahaayo dawladnimada soo bilaabay oo taariikhda ku lahaa boliiska soomaaliyeed runtii aniga sagaashan iyo kowdiyaan si fiican u bartee in loogu magac daro waa mudan yahay aada iyo aadna waa umahadsantii maxaa yeelay taariikhda ummadda waa inay dadka muhiimka ahi ay wax uun loo reebaaho wax lagu xusa loo reebaa marka runtii waad arkayseen hadda maxamed siyaad bare wadani uu dhisay ayaa maanta madaxweynihii hore oo ku amaanay qofka laga xaqiri ma kara marka waxuu qabtay aniga marka hadda waad aragteen aniga anoo marmar madaxweyne ku mucaarad ahaad ay arki jirteen moogta marka hadda madaxweynahan rajo weynaan ka qabaa inuu dalka soomaaliya mideeyo runtii taageerada aada muujiseenna midaan idinka rabay aheed aada iyo aad aad nagu maadsantiye qalbigeena isla soco maalinti dhaweyn aniga axsaabta xisbi oo la diiwaan geliyey oo si kumeel gaara loo diiwaan geliyo xisbiga midnimada iyo dimuquraadiyadda oo aniga guddoomiye u ahaan rabaa inaan xafiis meeshaan ka furo haddii marka la furi diido xisbigii la milmileeyo ee qabiil iyo lagu meereysto aniga waxaa waaye halkan doorashada dambe waa imaaha ka maqnaamaa marka mudane waxaa laga rabaa cabdiwili cali maxamed cali gaas marka inuu xisbigayga horta ow ow ka furaa la rabaa meesha haddii kala tartankaa la gela taasna waxaa waaye waa risaalada xisbiga iyo axyaabta aan ka socon dawladda hadda jirta oo federaalkana runtii aada iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa wax istaaku lahayd oo dhigta haba yaraatee ma jirto sidaa darteed marka waa ku dheeraaday mar labaad waxaan idin leehay hambalyo soo dhawayntii aada mataqaanaa noo samayseenna runtii anagaan ku baaqadoodina madaxweynaha waa soo laalaabadooya puntlandna waxaad ka garaa inay qaangaartay madaxweynihii horaa wixii laga raba sheegay madaxweynahan kalena soo dhaweynaha lagu ekeysiy aad aad u mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu